inta murtida maanta halkaad naga maqlaysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaal waxaa la gaaray haddii aad dhegeysan jirteen warka subax subaxnimadan waxaa la diyaar ah axmed cali kaahiye aad baad u mahadsan tahay faadumo daahir caddo bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka soomaalida ayaa burburiyey xarumo kooxda argixisada ee al-shabaab ay ku lahayd deegaano hoostaga gobolka gedo iyadoo markaa dagaal ciidanku ay kula wareegeen deegaanka baar macalin oo hoostaga degmada baar dheere ee gobolkaasi wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa uga mahad celiyey golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ansixinta hindisa sharciyeedka maaraynta maaliyadda dalka wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka ee soomaaliyana waxa uu sharciga shirkadaha uu ku tilmaamay mid xoojinaya horumarka ganacsiga dalka kadib markii aqalka sare uu maalinnimadii shalay ansixiyey sidoo kale xeerkaasi akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah ugu yaraantii afar iyo toban ruux ayaa geeriyootay kadib dagaal ka dhacay waqooyiga dalkaasi mexico
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa hagaag dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho warkii oo dhan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa burburiyey xarumo kooxda argixisada ee al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano hoostaga gobolka gedo ciidamada ayaa howlgalka waxa ay ku soo furteen dad kooxdu argixisada ahi ay afduub u hayseen odayaal dhaqameed ay ka mid yihiin iyo xoolo ay dad shacaba markaasi ka dhaceen iyadoo dagaal ciidamadu ay ugala wareegeen kooxdaasi deegaanka baar macalin ee hoostaga degmada baar dheere ee isla gobolka gedo waxaa qaadka telefoonka ee baar dheere haatan toos ugu jira caydiruus waa cumar caydiruus oo markaa wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka gedo halow cumar
waa ku maqlaayahay faahfaahinnaga si cumarow bal howlgalladaasi ciidamadu ay sameeyeen iyo xaaladdii ugu dambeysay ee gobolka waa macsan tahay axmedow maalintii afaraad waxaa galay howlgalka sifaynta iyo sidoo kale ka dulqaadida dhibaatada shacabka ay ku hayaan al-shabaab ee gobolkan gedo waxaana ciidamada xoogga dalka weeraro ay qaadeen ay ku burburiyeen taliso ay kulahayeen al-shabaab deegaana hoostaga magaaladan baardhere gaar ahaan deegaanka raydab oo qiyaas ahaan magaalada baardheer u jira afartan kilomitr oo ay al-shabaab ku aruursanayeen xoole ay leeyihiin dad shacaba islamarkaana kasoo dhaceen iyo sidoo kale nabadoono ka mid ah dadka deegaanka ee deegaanadaas waxaana howlgalladii ugu dambeeyey axmedow al-shabaab loogu geystay khasaarooyin kala duwan oo naf iyo maalba leh sida ay noo soo warinayaan dadka deegaanka waxaana lagu sheegayaa in al-shabaab ee dagaaladii ugu dambeeyey ee shalay ilaa daraa dhacayay loogu geystay khasaarihii ugu badnaa abid deegaanka daar macalin ee hoostaga magaaladan baardheer ee gobolka gud islamarkaana qiyaasaan u jira soddon kilomitr waxaa al-shabaab si dagaal ah aan idhaahdee dagaal loogala wareegay deegaankaas waxaana ciidamada xoogga dalka ay ku sugan yihiin deegaankii shalay dagaalku ka dhacay al-shabaabna waa laga ceyriyay goobtii ay shalay ku sugnaayeen waayahay saraakiisha ciidanku haddii ay ka warbixiyeen howlgalka ay sameeyeen khasaaraha xooggana loogu geysta argixisada iyo deegaankii ay la wareegeen iyo xaalkiisu sida uu haatan yahay
waa maasan tahay saraakiisha hogaaminaysay howlgalladan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in deegaanka daar maqlin ay weli haatan ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka howlgalladan ay sii soconayaan ilaa laga gaaro deegaanada qorshaysan ee cadowga ay ku dhibaataynayeen shacabka waxaana xusid mudan in maalmihii ugu dambeeyey al-shabaab ay u geysanayeen dhibaatooyin kala duwan dadka xoololeyda islamarkaana ay ka qaadayeen xoolo kala duwan iyagoo een oga dhigayo maxaad ciidamada xooga u garabsiisiin islamarkaana xoogaha u gudbisiin waxaa sidoo kale xusud mudan inay heleen qaar ka mid a nabadoonada deegaanadaas waxaana ciidamada xooga dalka ay ku guulaysteen sida saraakiisha inoo xaqiijiyeen in gacanta lagu soo dhigay maleeshiyaadkii inta badan xoogaha siinayay al-shabaab islamarkaana sidoo kale laga soo furay xabsiyadii ay geliyeen nabadoonadii ay hereen iyo sidoo kale dadka deegaanadaas waxaa degan xalad daar macalin oo ah deegaankii shalay ciidamada xooga dalka ay kula wareegeen dagaalka islamarkaana ay ka saareen kooxihii nabaddiidka ee halkaa ku sugnaa islamarkaana dhibaateynayay shacabka
cumar maleeshiyaadka dagaalka loogala wareegayay baan macalin iyo deegaanada kale ee lagu weeraray wax argixisada ka tirsan oo ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen ma jiraan
waa mahadsan tahay ma jiraan wax dagaalyahano oo gacanta lagu soo dhigay marka laga reebo shaksiyaad lagu tuumayo inay al-shabaab deegaanadaas u qaabilsanaayeen gaar ahaan xogaha iyo lafalgalka shacabka laakiin ma jiraan wax dagaalyahano oo gacanta looga dhigay laakiin waxaa jira khasaarooyin kala duwan oo saraakiil iyo askar ka tirsanaa al-shabaab gaar ahaan deegaanada daar macalin oo shale dagaalkuu ka dhacay deegaanka kaydab dagaal looga dilay waxaana sidoo kale laga guday gaadiid ay markaasi ku dagaalamayeen oo deegaanadaas u yaalay islamarkaana ku difaacanayeen xoolihii ay kasoo dhaceen dadka waayahay aad baad umahadsan tahay cumar cayduruus oo warbaahinta qaranka uga soo warrama gobolka gedo qadka telefoonka igu warramayey sood markaa toos ugu jira aad baad umahadsan tahay cumar wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa uga mahad celiyey golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ansixinta hindiso sharciyeedka maaraynta maaliyadda oo ay maalinimadii shalay golahu meel mariyeen codaqlabiyada doctor cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in sharcigani yahay hooyada cushub waa markaasi hooyada shuruucda maaliyadda muhiimkana markaasi uu yahay hagaajinta maamulka maaliyadda iyo wadahadalka deencafinta dalka oo haatan dowladda dhexe ee dalku ay aada ugu howlan tahay
waxa weeye hooyada shuruucda maaliyadda weeye wax walba kana soo hoosgeliya marka aan bareelladii baad ansixiiseen waxaa laga yaabaa inaan kuwo kaloo iyaga hoosgelayaa dhowaan idiin keenno sharcigan waa la sugayey saan idiin sheegay shaqo weynna waa ka qabateen mas-uuliyad wadareed baa qaadateen mas-uuliyad xooglaa qaadateen xil baad iska saarteen xilligaas ayaa qadalaadiin waxaan u malaynayaa waxa weeye wax dalkeenna u tirsan waxa aad maanta qabateen mari dhow baan u dirayaa qolooyinkii doonaya odhanaya labadiiba waa la ansixiyey
hindisa sharciyeedka maamulka maaliyadda guud ee dalka ayaa ugu dambeyntii waxa uu dhaqan geli doonaa marka uu saxiixo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana horey usoo ansixiyey markii soo gudbisay wasaaradda maaliyaddu golaha shacbiga jamhuuriyadda soomaaliya wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxa uu sheegay in sharciga shirkadaha uu xoojinayo horumarinta ganacsiga dalka waxaa hadalka uu ka sheegay wasiirku markii uu ka hor hadlay golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda oo iyagu maalinimadii shalay meel mariyey sharciga shirkadaha dalka
waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqo saddex qodob oo sharcigaanu si qaasa u taabanayo kow diiwaangelinta iyo maamulka shirkadaha sharcigan wuxuu xeerinayaa noocyada kala duwan ee shirkadaha saamileyda siyaasadda iyo xeer hoosaadka shirkadaha lagu maamulo laba wuxuu fuudaynayaa ganacsiga iyo iskaashiga dhaqaalaha sidaad dhammaantiin la socotaan dalkeennu wuxuu ugu hooseeyaa waddammada caalamka sida ku cad warbixin sanadlaha uu sameeyo bangiga adduunka ee lagu cabiro ganacsiga iyo maalgashiga waxaana nahay waddanka muxuu boqol iyo sagaashan iyo afraad ee adduunka sidaas darteed sharcigaanu wuxuu qaybta ugu muhiimsan uu ka ciyaarayaa oo shuruucna u yahay inuu fududeeyo wax soo saarka dalkeenna ganacsigeenna iyo iskaashiga caalamiga ah iyo inuu sare u qaado halka aan kaga jirno cabirka fududaynta ganacsiga saddex sharcigan la-aantiis way adkaanaysaa inaan heshiis ganacsiyo iskaashi dhaqaale la samayno dalalka aan saaxiibbada nahay wuxuuna dalkeennu loo arkaa inay tahay meel aan ganacsi ku habboonayn maadaama sharci shirkadeeduna hore u jirin sidaas darteed cidna nagu soo degdegi mayso inay ganacsi nala samayso waxaana badanaa dhaca in boobka lagu haayo ganacsatadeenna iyo ganacsigeenna uu halkiisa taagnaado sharciga la-aantiisa
injineer cabdulaahi cali xasan wasiirka ganacsiga ah iyo warshadaha xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo markaa ka mahad celiyey ansixinta hindiso sharciyeedka shirkadaha dalka oo maalinimadii shalay la meel mariyey shirka sanadlaha ah ee dhallinyarada soomaaliyeed ayaa lagu wadaa in uu markaa ka furmo magaalada muqdisho shirkan waxaa ka qayb gelaya dhallinyarada ka kala socda gobollada dalka iyo sidoo kale dibadda waxaana markaasi gebagabadiisa ku howlan waa howlgelinta shirkani iyo sida uu qabsoomi lahaa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxaa diradda lagu saarayaa caqabadaha haysta dhallinyarada soomaaliyeed iyo fursadaha horyaalla iyo awoodda ay u leeyihiin dhallinyaradu inay wax beddelaan ololaha ka hortagga tacadiyada ka dhanka haweenka ayaa markaasi lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho ka oo maalmihii lasoo dhaafay socday wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ayaana hormuud ka ahayd ololahaasi cabduqaadir cali axmed ayaa sii faahfaahinaya sida bulshada loogu wacyigeli karo dhammaynta xadgudubyada ku salaysan jinsiga ee loo geysta haweenka ayuu ku salaysnaa kulanka isugu yimaadeen qaybo kamid ah bulshada rayidka waxaana soo qabanqaabiyey hay-adda s w c oo sheegtay in loo baahan yahay in bulshada laga waacigeliyo waxa uuna soo socday muddo lix iyo toban maalmood ah hinde axmed faarax gudoomiye ku-xigeenka s w c ayaa ka hadashay muhiimadda ay leedahay wacyigelinta tacadiyada loo geysta haweenka ujeedaduna waxay tahay in la ciribtiro ama laga hortago kufsiga borogaraamkaanu lix iyo toban maalmood ayaa la soo waday waa adduunkao dhan ayaa ugu talagalay maantay marka annaga s s w c waxaan rabnaa maantay halkan inaan ku qabanno nagalana soo qayb galeen maxay ahayday dad ka kala socda hay-adaha marka aniga ma rabo inaan kusii dhawado waxaan rabaa maantay inaan kusoo dhaweeyo idhahda kusoo dhawaada santar xaawataako iyo hawsha ay wado hawsha aan qabanayno sababtoo ah halkaas waxaa fadhiya gadaal gabdhihii barakacyaasha dadka ugu badan ee dhibaatadu ay ku dhacda waa dadka barakacyaasha ah cabdiqaadir ibraahim gacal abkow iyo saara sheekh xuseen oo ka mid ah bulshada rayid ayaa waxay sheegeen inay soo bateen dhibaatooyinka loo geysta haweenka loona baahan yahay in laga hortago waa wax fool xun diin ahaan iyo dad ahaan iyo bini aadam ahaanba wax ku fool xun waay wax ku fool xun waay ummadda soomaaliyeed waageedii hore waxay ahayd dhacdo oo naadir ah gabadhaa la kursaday haddase waxaa u qabtaa inay ka mid noqotay inaan quraacano inaan qadayno inaan cashayno ay ka mid noqotay marka annagu waxaan qabnaa shareecadu siday qabto ninkii gabar kufsada in la dilo markay ku caddaato saasaan annagu ka codsanaynaa cureeji axmed caalim oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ka soo noqotay dowladdii hore ee maxamed siyaad barre haatanna ka mid ah guddiga dibushiinta galmudug ayaa sheegtay in wacyigelinta tacdiyada haweenka la ballaariyo si loo gaarsiiyo bulshada guud ahaan muhiimadda ay leeyihiin haweenka soomaaliyeed amuurahan haweenka ku saabsan iyo kufsiga dowlado badanoo islaamah ayaa mawaaqif cadcad iyo sharciyo ka samaysay oo maxkamadaha caadiga oo janaayaadka la geeyaa oo dadka ku xukunta ama ugu yaraan shan sano ilaa shan iyo toban sano badidood dalalkaas ay ka yihiin masriga sacuudigaa ku jira qatar baa ku jirta suuriyaa ku jirta libnaan baa ku jirta dowlada badoolo islaamiha ku jira marka annagu waxaan qabnaa in anana sharcigan la ayido cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho
halka warkaa kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadkii gudaha ayaad dhegeysateen bal markaana qodobka warka dibadda ugu yaraantii afar iyo toban ruux ayaa geeriyootay kadib dagaal ka dhacay waqooyiga dalka mexico toban ruux oo looga shakisan yahay in ay ka ganacsadaan daroogada iyo afar booliis ah ayaa ku dhimatay howlgal ka dhacay magaalo ku taalla mexico oo ku dhow xadka ah uu dalka mexico la wadaago maraykanka ciidamada ammaanka ayaa iska horimaad kala kulmay burucad looga shakisanaa inay ka ganacsanayeen daroogada waxaana howlgalka ku dhintay afar ka mid ah ciidamada ammaanka mexico waxa ay ka mid tahay dalalka ugu badan ee looga ganacsado waxyaabaha maanka dooriya sida daroogada arrintaasi ayaa ku soo aadaysa maalmo kadib markii madaxweynaha dalka maraykanka donald j trump uu kiciyey xiisado laba geesood ah isagoo sheegay in uu magacaabayo burcadda inay yihiin argagixiso dowladda waqooyiga waxa ay sheegtay in booliiska gobolka ay isku dhaceen koox aad u hubaysnaa islamarkaana watay gawaarida maamulka waa gawaarida xamuulka qaada ee ku yaala magaalada yar ee lagu magacaabo villa union una jirtaa qiyaastii lixdan iyo shan kilomitir ama afartan mail magaalada caasimadda ah dhegeystayaal warkii subaxnimo ee aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa ayuu ku idin yahay aad baad ugu mahadsantiin la socodka warka ciddii uu seegay ama danaynaysa mar kale inay dib uga bogato waxa ay ka heli kartaa website-ka internet-ka raadiyohu ku leeyahay ee radio muqdisho dot net dib waxaan kugu celinayaa xiriiryaha maanta
axmed cali kaahiye aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal markaana aan dib idinkugu celiya qeybaha farsamada
redio muqdisho rugta ra'yiga rugta rajada run buu kuugu yahay runtana ka dhegayso